wal ku badan laba boqol oo qof oo ku mid ah shaqaalo dab-demiska ee magaalada hargeysa ayaa weliba lan sameeyey baaritaano caafimaad oo beeslaan eh kaas oo kiiding ah baaritaanada caafimaadka cudurka kansarka kaas oo si guud eh sameeyahayana isbitaalka negey ee magaalada hargeysa bahda caafimaadka isbitaalka nagey ayaa weliba uuse wadaya wacyigelina kaeding baaritaanka cudurka kansarka kaas oo ah cudur sanadkiiba dad badan ayoon amudayanga maadaama shaqaalo uuse ku mid aya dadka ka shaqeeyo dabdamiska weliba lama huraan nagatay inay qaadanga tilaalkaasaya shaqaalaha caafimaadka isbitaalka nageye oo deeriya xarunta dhexe ee debdemiska magaalada hargeysa ee somalilan ayaa weliba ku hadlayna muhiimad u sanleya talaalkan shaqaalo debdemiska waxaan joognaa xarunta dhexe ee debdemiska somalilan ee magaalada hargeysa maantao kale waxaa dunida laga xusaa cudurka kansarka sidaa daraaddeed waxaa la sameeyaa wacyigelin ku saabsan xanuun kansarka halkan waxaa ku dhan aniga iyo shaqaalihii tiimka caafimaadka ee negeye medical center oo ku yaala magalada hargeysa negeye waxa uu sameeyey in uu sameeyo baadhitaan check up freea oo laga baadhayo kansar iyo cudurrada kaleba shaqaalaha debdemiska ee magaalada hargeysa oo tiradoodu dhan tahay laba boqol iyo laba shaqaalaha debdemiska sidaynu wada ognahay waxay noo hayaan howl aada iyo aada u muhiima sidaas daraaddeed waxaanu go'aansanay in waad mahadsantihiin keliya aan lagu daynin wax la taaban karo loo sameeyo sidaa daraaddeed wacyigelintii aanu meelo kale ka samayn lahayn sanadkan waxaanu go'aansanay in aanu halkan ku samayno oo aanu iyaga dib wax ugu soo celino sidoo kale waxaa xusid mudan in ay wacyigelintan iyo hawshanba ay nagala qayb qaadatay xarunta baadhitaanada ee alxayaad diagnostic center oo iyaguna ku deeqay in ciddii u baahato loo samayn karo waxaa la yaala wixii radiology iyo imaging ah alxamdulilah hawshaas si fiican bay noogu dhammaatay
siduu inoo sheegay doctor mudasir sababaan maantana halkan ugu qabanay maalinta kansarka adduunka xusidda kansarka adduunka iyo wacyigelintiisa waxaa sababtan ugu doorbidnaan baan ugu dooranay dibdemiska waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha ay ka shaqaynayaan hadday noqoto waxyaabaha ay dabka lagu baktiyo hadday noqoto dabka oo gubanaya hadday noqoto qiiqa ku baxaya waxyaabahaas waxaa adduunka la idhahdaa waxay keenaan marka muddo dheer la isticmaalo in qofku uu kansarka u nugul yahay inuu ku dhaco saa darteed waxaan u sameynaa dadkan in kansar screening wax la idhaahdo hadday noqoto sanbabka hadday noqoto caloosha hadday noqoto naaska hadday noqoto meelo kala duwan in baaritaan loogu sameeyo oo laga hubiyo waxaan kaloo kula talin lahaa inaanay halkan ku joojin ee dadkaasi ay sanadkiiba mar amba dowladdu amba iyaga shaksi ahaan ay u sameeyaan oo iga warhayaan xanuunkaas lafahooga iyo naftooda iyo faamiligoodaba ay ka warhayaan markasta